ثم الصلاة والسلام على رسول الله أغنى بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف في وليمة العرس ما ورد في وليمة العرس أراسك alla berigiisa wixii ku soo arooray weeye can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi idaa dacaa axadukum midkiin marka u yeedho akhaahu walaalkiis falyujib ha ajiiboo ha yeelo markii weliime iyo allabari iyo waxyaalaha loogu yeedho walaalkaa kuu yeedho ajiib cursan kaana ahaayah aroos ow naxwahu ama wax la mida waxay doontaa ha noqoto waxa weeyaan marka waa in la yeelo weeyaan qofka kuu yeeray ku yidhahda keen inaad raacdo wey cursan kaana w naxwahuna min kalaami raawi weeyaan ruwaadda barkood baa hadalkaa wata sida culimmada qaarkood ay leeyihiin rawaahu muslim wa abu daawuud can abi saciid usaydin waxaa laga wariyay asaacidiy radia allahu canhu annahu saxaabigaasi dacaa rasuulallaahi buu u yeeray sala allahu calayhi wasalama fii cursi arooskiis saxaabiga aroosay wa kaanad imra'atuhu islaantiisu waxay ahayd saxaabigan yowmaydin maalinkaas khaadimatahum iyaga gabadha u khidmaynaysa caruusadaaba shaqaynaysay habeenkii baa reerka la dhisay maalintii dambe weeye iyadii baaba shaqaynaysay wa hiya iyadaana al caruusa caruusadna ahayd falamaa akala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markii uu cunay wixii la cuni lahaa saqat way waraabisay hu nebiga naqiica tamrin timir sharaabkeed timir la milay ayay nebiga u keentay naqiicu tamarkaasoo kaanad ay ahayd naqacadhu tii miirtay oo qooshtay oo mishay min alleyli habeenkii min alleyli fi lleyl habeennimadii xalay baa biyo lagu dhigaa timirtii hadhow baa la kala miirayaa biyihii baa la cabaya gabar cajaa'ib ah rawaahu sheekhaani fi lashriba waxaa garanaysaa marka arooskii xalay dhacay maalintii dambe a labarigii weeyaanba wax la cunaya wax la cabaya labarigii baa dambeeyey waana laga hormarin karaa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi aqaama nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waa nagaaday bayna khaybara waalmadiina madiina iyo khaybaro dhexdooda halaatan saddex maalmood saddexdaasoo yubnaa calayhi nebiga dushiisa loo dhisayay bisafiyata binta xuyayin safiya ina xuyayin la yidhaahdo nin sayidaa dhalay waa la dilay fa dacawtu lmuslimiina muslimiintaan u yeedhay bayidhi anas haddaan ahay ilaa waliimatin alla barigii baan ugu yeedhay famaa kaana ma ahayn fiiha dhexdeeda min khubsin kimis walaa laxmin hilib meeshaa wax hilibana lama keenin bu yidhi allabarigaas wax kimisana ma jirin aroosna waa waa ahaa allabarigii ee maxaa jiray amara nebigu wuxuu amray bil andaaci masallaha in la fidiyo alandaac waa harag la maaseeyey oo cunnada la laftiisaaba lagu guraya lagu cunaa sida xeerada oo kale fa ulqiya waxaa lagu soo tuuray fiihaa dhexdeeda andaacdii masallihii min atimiri timir xaggeeda wal aqidi garoor xaggii wasamni subag xaggiisa ninba wuxuu hayay muslimiinta boo ku dhex rid wuxuu cuno lahay fa kaanad waxay noqotay waliimatu allabarigiis allabarigii la dhigay kaasoo ahaaba laisku dardaray fa qaala almuslimuuna muslimiintii baa waxay dhaheen ixdaa ummahaati lmu'miniina ahiya gabadhaani ahiya gabadhaani xidaa ummahaatilmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkood mid ka mida maya oo xaasaska nebigu lah waa ummahaatulmu'miniin ow amase mimaa malakad yamiinuhu midigtiisu waxay milkiday mayaayoo addoona arrintaanina waxay dhacaysa waxa weeye nebigu wuxuu ku duulay calayhi salatu salaam reer qurayda iyo reer nadiir caruur iyo dumar badan baa lasoo qafaasha dixiyatulkelbi baa safiya bintu xuyeeyi baa nasiib u helay xuyayigu wuxuu reer quraydo boqorkoodii sayidka markaasuu nebiga calayhi salaatu salaam baal siiyey isagana waxbaa loogu bedelay waa loo dhis timir iyo garoor iyo subag iyo adduunkaasaa meesha alla barigu ahaa markii la yidhi ma xaasaska nebiga mise waa milkulyamiin fa qaaluu saxaabadii waxay dhaheen in xajabahaa hadduu xijaabo fa hiya iyadu min ummahaati almu'miniina weeyaan ummahaatu lmu'miniin wailaa haddousan xijaabin mayaa fa mimaa malakad yamiinuhu wey waxyaalaha midigtiisu milkiye falama artaxalaa nebigu haddou rartay wadaa lahaa wuxuu u goglay nebigu khalfaw gadaashiis meesha gaadiidkau saarnaa gadaashiis wamadda alxijaaba xijaabkiina waa sii daayey baynahaa iyada iyo wa bayna annaasi dadka dhexdooda marka ummahaatu lmu'miniin wey xaas la qarinaya weeyaan laxi- la xijaabay wau xoreeyey nebigu alayhi salatu wasalaam sidaasuu ku gursaday ummahaatu lmu'miniin wey wacanhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu nabiya nabiga ma arag sala allahu calayhi wasalama awlama isagoo weliimeeyey oo alla bariyey calaa axaddin qof ka weliimeeyey oo min nisaa'i dumarkiisa ah maa awlama calaa zaynaba zaynaba intuu ka weliimeeyey zaynaba wuxuu ka bixiyey gabarhu ka bixiya nebigu ma jiro allabarig awlama iyadana wuxuu ka qala ka ka weliimeeyey bishaati neefari ayuu nebigu ka qala calayhi salatu wasalaam kuwa kale macnaha waa ka yaraayeen wey rawaahu halaaa neefku ariga ha yaraada lakin cunada kalaa badnayd baa lagu leeyay la cunaya dadkaa loogu yeeray sidaasaa nashaadku ku dhammaada wacanhu qaala wuxuu yidhi kaana ubay ibnu kacab wuxuu ahaa radia allahu canhu yasaluni kii weydiiyey can ilxijaabi xijaabku wax iga weydiin jiray buu yidhi haddii aan ahay anas wa kuntu anna waxaan ahaa calaamanaasi dadka kan ugu cilmiga badan bihi xijaabka anaa ugu aqaanay asbaxa nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waa waa barisaa caruusan xaalaya caruus bizaynaba caruusay wa kaana wuxuu ahaa nebigu tasawajaha bilmadiina zaynaba madiinow nebigu kusoo guursaday fadaca naasa dadka u yeehay lidacaami dadkiibuu cunnada ugu yeehay nebigu madiina hadda la jooga bacda irtifaaci nahaari maalintu intay kor noqotay kabacdi barqadii fajalasa nebigu waa fadhiisay macan fajalasa maca nabiy nebiga maciisa waxaa fadhiisay sala allahu calayhi wasalama rijaalu rag baa fadhiisay bacda maa qaama alqowmu qoomkii intay kaceen ka bacdi dadkii markay cunteeyeenoo tageen rag baa nebigii iskala sii haray oo iska fadhiyey xataa qaama rasuullahi ilah nebigu kacay sal lla alay slam bal inay kacaan oo yana gartaan fa mashaa nebigu waa socday wa mashaytu macahu ana nebiga maciisaan socday bayidhi anas baana xataa balaqa ilaahu gaaray nebigu baaba xujrati caaishata caaisha qowladeedii ama qolkii ay deganeed albaabkii halkaasaan gaarnay halkaa markii cabaar la socday albaabka qolkaa kala gaarnay uma danna nebigu wuxuu maleeyey annahu nimankii meesha fadhiyay saxaabada ahaa qad kharajuu inay baxeen farajaca waa soo noqdo wa rajactu macahu waa la soo noqdo faidan hum waaba iyagoo juluusu weli fadhiya makaanahum bartoodii maba dhaqaaqinba gurigii bay iska fadhiyaan waa iska sheekaysanaya shan bay ahaayeen toddobay ahaayeen waxay doonaan baha ahad farajaca misna waa noqday farajactu haaniyata mar labaad ayaana noqday xataa balaqa u gaaray xujrata caaishata caaisha qowladeed farajaca waa soo noqday farajactuna waa soo noqday fa idaahum waaba iyagoo qad qaamuu markaa kacay fa daraba waa yeelay nebigu beynii aniga iyo wa beynahu dhexdiisa bisidri daah saasuu nebigu u galay daahii baa lasii daayay awal baa laga daba geli lahaa haddii ma garanaysaa daahii baa lasii daayey ilaa gabar baa meesha joogta xorra ah xaasaskii nebiga waanzala allahu ilaahayna wuxuu soo dejiyey awal xijaabku ma jirin aayata alxijaabi xijaabka aayadiisii ayaa markaa la soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo laa tadkhuluu buyuuta nebiy nebiga guryihiisa ha gelinina ilaa an yu'dana lakum in laydin idna mooyaane laydin fasaxo ilaa dacaamin laydinku idno hayra naadiriina xaalatiin kuwa suganaya inaahu bislaadkiisa markii cunno lagugu yeerana bisaylkaa sugan markay bislaato xaafadda tag halkaasaa ka marti qaadanta haddii intii lagu dhahaa waxba iyadoo aan la diyaarin iska sii fadhiisatid lama rabo walaakin idaa duciitu markii laydin yeero fadkhuluu gala faidaa dacimtum markaa quudataana fantashiruu faafo socda walaa musaanisiina xaalatin kuwa weheshanaya lixadiidin sheeko kuwa weheshanaya kumadadaalanaya sheeko iska ha iska qabsanina ina daalikum kiinaas kaana wuxuu ayuudi nabi nabiga kii dhimay tan la iska cuntaya meesha la iska sii fadhiyo fayastaxiyi minku nebigu waa idinka xishoonaya wallahu ilaahina laa yastaxiyi min alxaqi xaqa kama tago xishoodku waa tarka laa yastaxyi min alxaqi waidaa sa'altumuuhuna bimacnaa aradtum markaad damcdaan inaad gabdhaha weydiisaan mataacan fas'aluuhuna gabdhaha weydiiya waa aayatulxijaabkiya min waraa'i xijaabin xijaab gadaashii ka weydiiya dalikum kinaasaa adharu dahirnaan badan liquluubikum qalbiyaashiina iyo wa quluubihina iyaga qalbiyaashoodaba rawaahu sheekhaan oo tirmidi laba raba baa lagu leeyahay sheekadaa iyo waxaas gabdhaha xaasaas xaasaska iyo waxa ajaanibta weydiinaysaan xijaab gadaashi ka weydiiy xadiidku waxaa caddaynaya habeenkii reerka la dhisay subixiis in allabariga la dhigay culimmadu saasay u badan yihin culimadu waxay leeyihiin cinda alcaqdi marka nikaaxu dhacaba adigu calaa kulli hal markii nikaaxu dhaco ilaa reerka la dhisayo waa waasax waktigu waktiga la doonaa la samayn karaa waliimat alcawdati min asafari soo noqodka laga soo noqdo safarka alla berigiisii kaasi weeyaan dee safar baa laga yimid waa maqnaan ji la jiray qofku waa maqnaan jiray weliimada allabari baa la dhigaa markaa can jaabirin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa qadima annabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahay markuu soo galay almadiinata naxara wuxuu gowracay jazuuran geel aw baqaratan ayuu nebigu gowracay baqarayo sac baa la gowrac mana neef loo aljazuur neef geela jazuuran aljazuur neef geela wey ama ha labaad ama ha dhadigaad baqaratan waa shakuraawi markii safarka laga yimaado marka way fiicanta qofkaa yimid baa lagu farxayaa allabari baa la dhigaa rawaahu abu daawuud walbukhaariyu fi ljihaadi wallahu alaa aclam laa ijaabata wax yeelida ma jiro idaa kaana hunaaka munkarun halkaas markii munkar yahay allabari iyo aroos baa lagaaga yeeray dembi baa meesha ka jira iyo munkar iyo balaayo iyo magaranaysaa rag iyo dumar isku dhex jira iyo magaranaysaa sawirro xunxun balaayaa un ka jira meesha waxaan sharcigu ogolayna lama aadayo meeshaa lama aqbalaayo kaana ibnu cabbaas wuxuu ahaa radia allahu canhuma yaquulu kii yidhaahda ina anabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa waa reeba can dacaami almutabaariyayni labada faantamaya labada faantamaya cunnadooda an yu'kala ka bedel in la cunow nebigu reebay laba faantamaya oo cunno iskugu faanaya cunadooda lama cuno shaydaan baa wata hawsha wey waa laba ninoo aan ku tartamaysa wax bixin iyo wax cunid iyo wax diyaarin wa adaafa rajulu nin baa soo martiyey caliyan sayid cali radia allaahu canhu nin martiya sayid caliyu fa sanaca lahu wuxuu u sameeyey dacaaman raashin fa qaalat waxay tihi faatimatu radia allaahu canha low dacownaa rasuula allah nebiga ilaahay haddaan u yeerno sala allahu alay wasalam oo faakala macanaa maceenna cuno maan u yeerno ilaa kolle cunno samaynaya rasuulka ilahay maan u yar faatima waa gabadhiisa sayid calina waa garanaysa fadacuuhu nebigiibay u yeedheen fa jaa'a waa yimid fa wadaca yaddahu buu dejiyey nebigu calaa cidaad cidaadataylbaabi albaabka labadiisa fidqo meelaha labada handuul labada dhinac albaabka ayuu gacanaasaa ugu qabtay gurigii la soo geliyey wey fa ra'aa wuxuu arkay alqiraama daahi qad duriba iyadoo la yeelay bihi daahiba fii naaxiyati lbeyti guriga dhinaciisa daah baaba guriga dhinaciisa meela saa loogu dhejiyey derbi ah farajaca nebigu waa iska noqdo la derbiyaa dhar loo xidhay moogta fa qaalad faatimatu waxay tidhi waxay tidhi faatimo sayid cali ama khaadim bay la hadlaysaa ilxaquha haleel warkadaba orad nebigu fandur fiiri maada arjacu waxa celiyey sayid cali bay la hadlaysaa ama khaadim fatabic fatabictuhu waan raacay bay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi maa raddak maxaa ku celiyey lamaba fadhiiso nebigu faqaala wuxuu yidhi inahu shaani laysa lii ima ahaanin aniga ow amase linabiyi nebi babah uma ahaanin shakuraawi an yadkhula beytan guri inuu galo gurigaasoo musawaqan la qurqurxiyey musawaqan guri la qurqurxiyey inaan galo ama nebibaba galaba maba ahaba waxaa weeyaan waa daaha meesha ku xidhan bahal la naqshadeeyeyba nebigu marka waa iskaga tegay guriga ziinadu min caadati ahli اdunya wey wاtarafuhi wالtanacum aladi laa yaliiqu bالzuhaadi waakaabiri ahli اlfadl munaasaba maa dadka zaahiriinta iyo ahlu fadliga ka nebigu waa iskaga baxa gurigaasaa loo naqshaday darishadaha iyo galbaabada iyo daaha la iskaga xirtaa lakin derbiyadaas haba daahu sheegi maayo hadaa waxa kaloo daruuraa jiran rawaahuma abu daawuud baa wariyey wallahu acla waclam qabow iyo qorax iyo hadduu celinayo dhimay marka munkar meeluu ka jiro waa laga tagaa haddaad timaad haddaa ogaatay intaada imaana lama yimaado weliba qof lagu dayanayo ahlu sharaf hadduu la diintii baa meesha ceeboobaysa iyo ehelkeed waxa haddaa raalli ku noqoto marka alabari lagugu yeerayo aroosa waa in qofka kuu yeehay qaangaar yahay muslim yahay waa inuu yahay qof aan ku khasisin allabariga dad gaar ahoo sida kuwa xoolaha haysta oo kale iyo shirkadaha maalinta hore waa in laguu yeero munkar waa inaan meesha ka jir waxaa ku dhibaatoonaysao kale waa inaan meesha ka jir cududaarna waa inaadan lahayn faslun fii aadaabi alwiqaac wuxuu ka hadlayaa aadaabu alwiqaaca wax la yidhaahdo wiqaac waa ku dhicid aadaabtiisa waxa weeyaan labadii isqabtay markay isku tegayaan aadaabta looga baahan yahay wey inay shaydaanka iska naaraan inay bisinka qabsadaan inay maro isku asturaan xaydka iyo caadadu markay jidho inay kala fogaadaan casli inaan la samayn howlaha inta lagu jira hadal inaan la hadlin in la isku turo arrimahaasaa ka mid a can ibni cabbaasin waxaa lagalaga wariyey radi allahu canhu can nabiy sala allau alay slam qaala nabi wuxu uhi low ana axadakum midkiin idaa araada markuu doono an yaatiya ahlahu ehelkiisa inuu u tago qaala uu yidhaahdo bismi illaahi ilaahay baan magan baan qabsaday ilaahay magaciisa ayaan daynaysay allaahuma allah y janibnaa ilaahu naga dheeree ashaydaana shaydaanka ilaahu naga dheeree wajanibi shaydaana shaydaankana ilaahu ka dheeree ma rasaqtanaa waxaan ugu arsaaqday fainahu shaani in in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda waladun ilmo fii dalik kaas dhexdiisa shaqadoodaa dhexdeeda ilmo inuu uur galo haddii la qadaro lam yadurahu shaydaanu shaydaan dhibi maayo abadan weligood waa xirsxirte rawaahu alkhamsatu shaydaan dhibaaya ma jiro marka hadal xaaladaas la hadlo waa mamnuuc ducada un baa la akrisan karaa shaydaanku dhibi maayo marka ninkii iyo iyo iyo gabadhiiba inay la yimaadaan baa fiican ducada akrisa can ibni cumar radi allahu canhu can nabiy sala allau alay slam qaala waxau yidhi iyaakum idinka iyo waxaan idinkala degaya digayaa watacariya isqaawin oo dadkii noocaas isqaawin markay isku tegayaan is wada qaawiyaan fa inna macakum micina waxaa idinla socda man duu laa yufaariquku aan idin faariqayn khalqi aan marna idinka tegayn baa idinla socda ilaa cinda alqaa'idi saxarada agteeda maaha mar kale aan idinka tegayn xaaji gudashada iyo wa cinda maa yufdi rajulu ninku marku gaarayo ilaa ahli ehelkiisa labada keliya idinka tegayaan ee fastaxyuuhum wa akrimuuhum ka xishoodo karaamey istaxyuuhum wa akrimuhum karaameeyana saasaa laydin leeyahay waa malaa'igta katabada iyo xafadada iyo kuwaas marna kama tagaan dadka labadaa xaalo mooyaane marka wax wanaagsan la imaad oo idinkoo asturan oo udug iyo waxaa isticmaalay oo waka rawahu tirmidi fi ladab can jaabirin radi allahu canhu qaala waxa yihi kaanat ilyahuudu yahuudi waxay ahayd taquulu tii dhahday idaa ata rajulu ninku markuu u tago imra'atahu xaaskiisa min duburihaana uga tago xagga dambe fii qubulihaa qubulkeeda oo mucaamaladu ay qubulkii tahay kaana alwaladu waladku waxau noqdaabay dhihi jireen axwala mid axwalahoo indhaha ilwaliijiyaayo indhuhu macnaha dallacan yihiin oo indhuhu ay maxaa la dhihi jiray meel kale macnaha ujeedaan qofka xoogaa indhuhu si isku dabamarsan yihiin a si u wersho ah axwal baa la yidhahdaa saasa maanaha waxa weeyaan mucaamaladii meeshii loo rabbi ugu jiray way ka dhacday laakiin waxa weeyaan imaatankiiba xaggaa dambe noqday fa nasalad waxaa soo degtay nisaakum xaasaskiinnu xarfun lakum beer ba idin yihiine faatuu xarfakum xarfigiinna u taga annaa shitu meel alaaliim annaa shitu kayfisha saad doontaan macnaha say doontaba ha noqoto wax indha indhaha ilma ahan saa noqonaya iyo waxa yuhuuddu sheegayaan waxba kama jiraan macnaha weeyaan annaa shitu a calaa ayi xaali shitum xaalkaa dabacdaanba qaabkay noqotoba hor iyo gadaal iyo si kastaba ha noqotee sidaasaa macnaha la soo dejiya markaa weeyaan wax idindhabayaa ma jira xaydka inbaa la iska ilaalinaya iyo mucaamaladii meeshii loogu talagalay aan aadin rawahu larbaca waliasxaabi sunan malcuunan waa la lacnaday baa nebigu yidhi man ataa imra'atan qofkii u taga fii duburahaa duburteeda oo waxa weeyaan markaas mucaamaladiiba meeshii loogu talagalayba laga weciyado duburtii weeyaanba meeshau ninkii ma garanaysaa isticmaalku noqonayo marka waxa weeyaan xaaraam weeyaan lacnad baana ku dhacaysa can caliy bni dalqin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataa caraabiyu nin reer baadiya baa u tegay annabiya sala alla alay slam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alrajulu mina nin naga mid a yakuunu fi lfalaati meel bahgooye ah oo cidlaabu ahaanaya oo ambiy ambiye lahayn fa takuunu waxaa ka aanasa minhu xaggiisa aruwayxatu xoogaa neef ah ayaa ka imaanaysa biyana ma jiraan riixi yar baa gadaal ka imaanaysa wa yakuunu fi lmaa'i biyahana waxaa ahaanaya qilatun yaraan meeshana biyo ma yaalla waa yaryi wa qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam idaa fasaa axadukum midkiin markau neefsado falyatawadaha weysaysto marba haddii wax ka yimaada walaa ta'tu nnisaa'a dumarkana ha u teginina fii acjaazihinna simahooda ha uga imaanina fa in allaha ilahi laa yastaxyi min alxaqi xaqa kama tago inuu caddeeya kama xishoodo markaaba ama biyaha yaraada ama yase yaraan weysada waa kaa bidhowe mar haddii gadaal wax ka yimaade waxaa loogu daray wadi oo duburtaana lama ogola macnaha simaha ha uga imaadinina duburti un baa looga jeedaa dali bin cali binu dalqi ninkaa xadiidkan wariyey xadiidkan keliya wariyey xadiid kale ma sheega l can ibni cabaasin radi allahu canhu can nabiy sala allau alay wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaqdur allahu ilaahi ma firiyo ilaa rajulin ninkaasoo ataa rajulan nin u tegey nin nin u tegey nin nin u tegey ilaa adduunka waa waxadda ka jire waxaas rag isqaba laleeyahy waa isqabaanaya waxaas baa adduunka caalamka ka buuxa aa kuwa dawlado dhan xukuma saasa sida la sheegayo waxaas ilaahay ma firiyo aw imra'atan islaan u tegay fi duburi duburtii uga taga meeshii loogu talagalay macnaha aan uga tegayn rawaahuma tirmidiyu wa axmedu macnaha labadaasaa xadiidka wariyey waa waxyaalahaasoo macnaha waxa weeyaan gaalada iyo dhaqamadeeda iyo waxaasoo dhan baa wax cuna ilaa taranka meeshuu ka imaanaya baa la rabaa inay mucaamaladu noqoto marka duburta hadday noqoto lama ogola weeyaan waqaala rasuul lahi sal allau alay waslam nabigu yidhi kullu maa shay dhammaantii yalhu bihi rajulu ninku ku mashquulo ninkii almuslimu muslimka ahaa baatilun baatil weeyaan waxba kama jiraan wey ilaa ramyahu ganidiisa mooyaane biqawsi qaansadiisa oganayo waa la ogolya ku mashquul shabaaxtan iyo toogtoo la barta wey iyo watadiyatu iyo wa ta'diibahu edbintiisa layligiisa layli farasahu faraskiisa oo laylinaayo faraska hogaanka baryaaya layliga iyo oradka labo iyo wamulaacabatu la cayaaridiisa ahlow ehelkiisa oo la cayaaro saddexdaa un wax kastoo kaleo lagu mashquulo lama ogo fa inahuna kuwaasi min alxaqi bay ka mid yihiinoo xuquuqda ayay ka mid yihiin rawaahu tirmidiyu wa abu daawuud taa jihaadka iyo faraska iyo waxaas tan kalena waxa weeyaan waa furfurnaantii ehelka maciisa laga dalbay weeyaan can abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi gazawnaa maca rasuulillahi baan duulnay sala allahu alayhi wasalam gazwatan duulaan bilmusdaliq meesha musdaliq la yidhaahdo maanaha qoladaasaa lagu duulay reer bani musdaliq fa sabaynaa waxaan qafaalanay karaa'ima alcarabi carab yaa kuwoodii wan wanaagsanaa gabdhihii wan wanaagsanaa ee carabeed ilaa waa la qafaalan karaa fa daalad calaynaa waxaana nagu dheeraatay alcusba doobnimadii waraqibnaa waxaan na jeclaana fi lfidaa'i furasho gabdhahaan inaan gadano oo lacag nala ka gadana waan jeclaysan addoomaha oo carabta fa aradnaa waxaan doon maadaama doobnima nagu dheeraatay an nastamtica inaan ku raaxaysano wanaczila aan nasiibno oo biyihii aan dabadda ku qubno si aan meesha ilmo uga beermin si aan ilmo u beermin inaan biyihii dabadda ku daadino sababtoo ilmo inay beermaan ma rabaan gabdhahan iyagoo caadiga aan uur lahayn inay gataan bay rabaan nimankan fa qulnaa waxaan nidhi nafcalu ma samaynaynaa wa rasuulullaahi xaal rasuulka allana sala allahu calayh wasalam baynanaa dhexdanada yahay laa nasalu aynaa weydiinayn maa nebiga weydiin fasalnaahu waa weydiin casligaasaa la weydiinaya fa qaala wuxuu yidhi laa calaykum anlaa tafcalu laa laa darara laa darara calaykum wax dhibaataa dushiina maaha anlaa tafcaluu casliga inaydnaan samaynin casliga inaad iska daysaan wax dhibaataa ma leh casliga inaydnaan samayn oo biyiheednaan dibadda ku qubin waxba idin kama haysato macnayaal badan baa jira maxaa yeelay maa kataba allahu ilaahay wuxuu qadaro ilaahay ma qadaro khalqa nasamati naf abuuriddeed hiya iyaduba kaa'inatun ahaanaysa ilaa yowmi alqiyaamati ahaanaysa ilaa qiyaamada ilaa satakunu wa ahaanaysa wax allaale wix ilahay qadaray inuu abuuro oo binu aadanah waa abuurmaya ama casli samee ama ha samayn waxa weeyaan biyahan uu isagu isleeyahay ilmaha ka abuurmaya kuwa uusan dareeminba hadday doonaan raximka gaarayo ilma ka abuurmaya marka wixii ilaahay horay u qadaray inuu abuuro hal naf baa allaha ka dhigay ilaa qiyaamada waa waa ahaanayaan wey ama casli ha la sameeya aan la samayn marka rawaahu lkhamsatu shantii ayaa warisa xadiidkaas way waxay diiri ee gabadha umawalado inay ku noqoto sayidka ilma u dhasha umawalado lama gada markaa moogta marka gabdhaha carbeedna waa la iska addoonsan karaa wacalayhi ljumhuuru wamaaliku washaaficiyu waqaala kayruhu laa yajuuzu lisharafihim lisharafihi wacanhu ana rajulan baa qaala yidhi yaa rasuula allah ina lii jaariyatan gabar baan leeh addoon wa ana aniguna aczilu canha waan ka siiba wa ana aniguna akrahu waxaan nacayaa an taxmila inay inay uuraysato wa uriidu minha waxaana ka doonayaa maa yuriidu rijaalu raggu waxay doonayaanna waan ka doonayaaba yidhi uurkiina waa diidana wa ina alyahuuda yahuudna tuxadisu waxay sheegaysaa oo warramaysaa ana alcazla casligu maw'uudatu suqraa xabaalnololin yar inay tahay ilaa waydalmaw'uudatu su'ilat xabaalnololin oo wax abuurmi lahay aan la dagaalay sidao qof haysa oo nool asoo kale inay ku dhowdahay fa qaala waxay nebigu kadabad yahuud yahuudi been bay sheegtay low araada allahu ilaahay hadduu doono an yakhluqahu inuu abuuro ma stadacta adigu ma awoodid an tasrifahu inaa ishid abuurku waa dhacaya rawaahu asxaabu sunan ayaa wariyey marka xaggee yahuud laga beni waxa weeyaan casligaas baa uurkii diidahaya oo haddii casli la sameeyo uur dhicmayadaasi baa lagu haystaa haddii ilaahay ahaysiinayo waa ahaanayaa wey laakiin inuu xabaalnololin ay tahay iyada laguma beeninayo xabaalnololin weyta taas waa lagu magacaabayba xadiid kala soo aroor walimuslim wa abi daawuud ana rajula nin baa sa'ala nabiya weydiiyey sala allahu alay wasalam fa qaala wuxuu yidhi ina cindii jaariyat addoon baa agtayda ah waana aczilu canhaa waa ka casliya faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina dalika kaagaasi lan yamnaca shay-an waxba mancin maayo shaygaasu araadahu llahu ilaahay uu doonay inuu ahaysiiyo fa jaa'a rajulu ninkii baaba yimid laftiisa waa ka bacd faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ow ina aljaariyata qad xamalad waa uraysat hadalkaa sheegaysa runtaa wey wixii ilaahay doonay wax celin kara ma leh anoo casligii samaynaya gabadhii waa uuraysatay addoon tahay fa qaala calayhi salatu salaam wuxuu yidhi ana cabdullaahi wa rasuuluhu waana walla ilaahay addoonkii baan haya rasuulkii run ma sheeg waxaan run ahayn ma sheego weeye waay ilaa casligunus waxba uur diidi karin weeyaan wuxuusan dareemin ba wax laga abuuraya waqaala jaabiru wuxuu radi allahu canhu kunaa waxaanay naczilu calaa cahdi rasuuli lahi sal alay slam xilligii nabiga ayaan casli samayn jirnay fabalaqaw dalika arrinkaasaa nebiga gaadhay falam yanhanaa nebigu nagama reebin rawahu sheekhaani watirmidiy waxaa weeyaan marka casliga markaa inuu bannaan yahay xadiidkan laga qaadanaya waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa culimada qabto weeye laa xaqa lizawjati fi lwad'i xaq inaysa iyadu ku lahayn axaadiistii horeo diidaysayna waa tanziih waay culamada qaar waxay dhaheen waa xaaraam mar kastaba casligu maxaa yeele qofkii dumarkaana waa ku dhib mudanaya jimaacuna xaqeedu ka mid yahay mudaalabay leedahay way dalban kadhaa sida caniinnima hadday dhacdo way nikaaxa u fasakhan kadho waka laakiin waxa leeyahay addoonta iyo xorada ha la kala qaado gabadha oo addoonta casligu ha bannaanaado amaa xorada ma bannaana ilaa idan in la helo mooyaane wa calaa hadaa jumhuuru salaf waalkhalaf wa malik wa abu xaniifa wa axmed faa'iidatu xukmu lcasli hada yajri cala isticmaali dawaa'in limanci alxamli mu'aqata waxaa jira daawo haddii laysku duro ama kiniini la qaato uurka la dagaalaya oo ninkuusan waxba dhali karaynin ama gabadhiisan waxba dhali karaynin muddowna leeyahay mu'aqadoo sanadaha mid sanadale baa jira intaasoo sano waa uurka ama lagu kala fogan kara ama qofka uusan wax dhalayn casligaasu la xug noqonaya waxaa kaloo meesha imaanaya in ilmaha lasoo tuuri karo daawo inta la qaato iyana arrintaasi lamidka casliga waa intaan nafta nafta lagu afuufin laba bilood saddex bilood afar bilood san dhagaarin macnaha isaga ilmihi noo lama soo tuuri kare lama ogolata khilaafkaasaa gelaya iyadana can abi saciidin radi allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi inaa shara naasi dadka kan ugu shar badan cinda allah ilaahay agtiisa mansilatan mansilada yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada yaa waxaa ugu shar badan arajulu nin ninkaasu yufdii gaaraya ilaa mar'ati xaaskiisa wa tufdii inay gaaraysa ilayhi ninkii uma yanshuru wuxuu faafinayaa isagay sirahaa sirteed haa wixii iyaga dhex maray buu ummadda u sheegaya ama iyadii baa sheegaysa ummadda ilaahay kaasaa ugu shar badan ba wixii jimaacii iyo mucaamaladii dhex marday iyo arrimihii laga xishoon lahaa qowl iyo ficil waxaas lama ogolo way wliasxaabi الsunan rawahu muslim وaxmed wliasxaabi الsunan inamaa mahalu dalika kaa mahalkiisu mahalu shaydaanatin shaydaanad mahalkeed wey taasoo ninka saa yeelaya shaydaanad oo kale wey laqiyaad la kulantay shaydaanan shaydaan shaydaan iyo shaydaanad isku yimid bay labadaa iska dhiganya fi sikati dariiq iskugu yimid weliba faqadaa minhaa ka gutay xaajatu xaajadiis shaydaankaas dariiq wanaasuna yanduruuna ilayhi ay fiiranayaan ilaa wixii la qariyadoo u asturnaa iyagaa bannaanka keeno ummaddii uga sheekeeyey dee wixii marka waa wixii ay u sheegeen ummaddii iyagaa wixii ku faafiyey marka waxay ka dhigan tahay iyagoo dariiq iskugu yimid oo kale ummadoo dhanoo ujeedda sababtoa wixii halkaa ummaddoo dhan ujeedda ay arki lahayd boo haddana u qarsoonaaba isagu sheegay lama ogola marka mamnuuc weeyaan yajuuzu lwadu baa bannaan wadu lxaamili waalmurdici gabadha uurka leh iyo midda ilmaha nuujinaysa mucaamaladii way bannaanta wadigii waa bannaayah oo carabtu way diidi jireen baa lagu leeyahay ilmaha dhibaata soo gaaraysaa bay dhihi jireen carabtu can judaamata binti wahbin alasadiyati radia allahu canha an inabiyi sala allau alay wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu laqad hamamtu waxaan damcay buu yidhi nebigu an anhaa inaan nahiyo can ilkiilati waxaa kiilada la yidhaahdo inaan nahiyo ayaan damcay alkiila waa waa midda macnaha irmaan mucaamaladeeda loo tago wadi loogu tago taas inaan diidaan damcay xataa dakartu ilaan ka xusuustay ana ruuma reer ruum iyo wa farisa faris labadii dowladooda markaa ugu waaweynaa ummadaha yasnacuuna dalika inay sameeyaan oo gabadhii oo ilma nuujinaysa ay u tagaan falaa yaduru awlaaduhu carruurtoodana usan dhibin wax dhibaataa carruurtooda aysan soo gaarin markaa taasa xusuusadi marka waxa weeyaan waa iska dhaafay weeye ma nahyinayo hadda wa jaa rajulu nin baa yimid faqala wuxu ya rasuula allah inii aczulu can imra'ati imra'adayda iyo xaaskaya xaggeeda waa ka casliya faqaala wuxuu yidhi lima maxay ujeeddadaaduta qaala wuxuu yidhi ushfiqu calaa waladiha ilmaheeda ayaan u dhimrinayaa ee macnaha u cabsanayaa oo markaa faqaala rasuul lahi sal ly sl nabi ilaahi wuxuu yidhi low kaana dalika kaas hadduu yahay daaran mid wax dhibaya ilaa ilmihii baa u turaysaaye darra farisa waruma reer faris iyo reer rum buu dhibi lahaa waxba dhibi maayo rawaahumaa musliman ayaa weri mar haddousan iyaga dhibin hananana dhibi mayso waa marka ijtihaad axyaanan waa iska bannaanta tajribadaa la qabsanaya nimankaasaa la tajribeeyey laakiin waxaa iska fiicanba ilmaha gabadha nuujinays inaan la iska daayo ilmaha iyo iyadaba loo turo maxaa yeelay nuujintu qofka wax nuujinaya waa daciifaya jimaaciina waxbuu daciifinaya labadaa dacfi baa marka ku kulmaya xaamiladiina waa la mid haddii dacfi iyana ku imaanaya meesha a oo dacfi meesha imaanahayo rawaahuma muslim laa tuuda-u lmamluukatu addoon la milkisan yahay oo la leeyahay lama wadiyo xataa tusabraa ilaa laga istibreeyo waxa weeyaan gabar addoonah oo milkigaada soo gashay ilaa riximkeeda laga hubiyo uur hore inay lahadiyo in kale lalama mucaamaloodo wey can abi saciidin baa laga wariyay radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama bacaa bachan ciidan buu dira nabigu yooma xunayn ilaa awdaasin reer awdaas buu u diray fadaharuu calayhim waa ka qaalib noqdeenoo waa ka adkaadeen daharuu calayhim waasaabuun minhum waxay ka soo asiibeen oo ka qafaasheen sabaaya kuwa lasoo qafaashay bay ka soo qafaasheen fataxaraja bacdu asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga asxaabtiisa qaarkood baa isku dembi xukumay ka baqay min khishyaanihinna gabdhahaas daboolidooda ay u tagaan xas mucaamalo ugu tagaan maxayna iskugu dembi xukumayaan min ajli aswaajihinna nimankooda dartood almushrikiina ee gaaladaha ilaa gabdhahan waa lasoo qafaashay rag baa qabay nimankii qabay dartood bay waxay is dheheen amayse arrintu idiin bannaanay faanzala allahu ilaahay baa soo dejiye waalmuxsanaatu gabdhaha niman kalaa laydinka xarimay oo min annisaa'i dumarkaa ilaa maa malakat eimaanukum midigeediishin waxay soo qabsadaan mooyaan addoommadaani waa waa idiin bannaan yihin ey fahunna kuwaa soo qabsateen lakum idinka xalaalun ba idin idaa inqadat ciddatuhunna laakin ciddadooda waa inay go'do rawaahu abu daawuud wa muslimun wa tirmidi waa inay ciddadu dhammaato wey xunayn bayna maka waalmadiina waxaan leeyahay bayna maka wadaa'if ayay udhexayn jidhay soo maahayn waxa weeyaan marka nikaax hore waa iska fasakmaya walow ninkeedii wax lala soo qafaasho uur hadday waddo waa ina uurka dejiso markaas ciddadii dhammaato haddii kale hal dhiig waa inay hesho hal dhiig waa inay hesho gabadhii wa mara nabiyu sala allahu alay wasalam nebi maxamed baa soo maray walxaal huwa fii khaswatin duulaan uu ku sugan yahay biimra'atin islaam buu soo maray islaantaasoo muujixin muujixin fool fool macnaha muujixin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa soomaaligeeda macnaha xaamilaayo dhalideedu dhowaatay fool la kicila macnaha fool bay la kicilaada macnaha waa waa bilihii oo dhan baa u dhammaaday xilligii umuli lahayd baa dhow macnaha islaan noocaasa nebi soo mar calaa baabi fusdaadin buu ku soo mar meel fusdaada bangalo teendhaha albaabkeed faqaala wuxuu yidhi nabigu lacalla waxaa laga yaabaa saaxibahaa gabadhaa saaxiibkeed alamma bihaa iyada inuu jimaacay inuu xanuujiyo dhibay macnaha alamma bihaa inuu u tegey baa laga yaaba ninkeed qaala waxay dhaheen nacam haa qaala wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan damcay an alcanahu inaan lacnado ninkaa lacnatan lacnad tadkhulu la gasha macahu maciisa fii qabri qabrigiis qabriga lacnad la gasha weligeed inaan lacnado waa yaabe kayfa sideebow yuwarisuhu u dhaxalsiinaya wa huwa isaguna laa yaxillu la xalaalaysan u ahayn dhaxalsiintaas kayfa sideebow yastakdimhu waa khaadim yeelanaya wow istidaamkuna laa yaxill xalaalowsan oo ahay ya rawahu muslim abu daud maxay tahy waxaa weye ninkaa waxa weeyaan waxaan loo lacnadayaa waxa weeyaan wadintoo wadiyey intaysan ilmihii dejin oo uurkii dhalin waxaana meesha ku jira dee qoftaan ilmaha ay waddo waa isaga u tegaye mo la mucaamalooday seebow uurkaa hadhow u dhaxal siinayaayoo isaga u dhaxli doonaa oo qof dhaxaloo kale uga dhigaya maalan hadduu wiil ka dhigtoo dha anaa dhalay seebuu u sheegan karaya hadhowti xalaalna isanoo ahayn ay dhici kadho inuusan dhalinoo nin kale u dhalay ilaa waxaa la dhahay istibri in la hubiyo in awal uur lahayd iyo in kale kow seebow addoon iyo khaadim iyo shaqaale uga dhiganayaa la gadan karo la beecin karo hadduu hadda addoon ka soo qaado dha awalba uurku jiray oo waa addoon taasna xalaalaysan oo ahayn oo ay dhici kadho inuu ilmuhuba isaga ka yimid ilaa isagiiba waa u tegayo inuu isaga laga abuuraa dhici ka dheh oo ilmuhu waxaa laga yaabaa bilihii ugu yaraa lixdii bilood inuusa xamliguba noqdoba ku dhasho waxaasu dhan waxaa looga fakan karaa marka istibraha weeyaan marka labada midnood looma ogolan weeyaan wa canhu can inabiy sala allau alay slam qaala nab wuxu yidhi laa tudaw xaamilun mid xaamila ah lama wadiyo xataa tadaca ilmaha ay ka dhigto walaa hayru daati xamlin uur midu saaxiiba kayrkeed looma tago xataa taxiido ay ka xaysho xaydatan xayd waa addoomihii baa laga hadlaya ilahay xayd ka xaysho waa xugun caam an an ruwayfici bni xaaris alansaariyi radi allahu canhu can nabi sal ly slm qaala waxaa yidhi laa yaxilu limri'in qof xalaalo maaha yuuminu billahi ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhiri rumeeyey an yasqiya maau biyihiisa inuu waraabiyo zarca hayrihi isaga cid aan ahayn beerteed biyihiisa inuu waraabiyo zarci cid kale beer cid kale waxaa looga jeeda biyaha la sheegay waa manidiis zarca hayrihi macnaha cid kale beerteed waxa weeyaan meel cid kale ilmo ugu jireen gabar kale oo cid kale uur ka leh oo isagu markaa milkigiisa soo gasho addoono ah inuu la mucaamaloodo lama ogola walaa yaxilu limri'in qof xalaalo maaha yuuminu billahi ilaahay rumeeye walyowmi alaakhiri rumeey an yaqaca cala imra'atin islaan inuu ku duldhaco oo min asabi kuwa lasoo qafaashay ah xataa yastabriha ilaahu kaga hubinayo bixaydatin xayd ilaahu kaga hubinahayo rawaahuma abu daawuud wtirmidiy wallahu allahu aclam istibra waa in la sameeya ma in la hubiyo macnaha raximkeedu inuu beri yahay hadday uur leedahay uur ka dhigto haddii kale xayd haddii kaloo ay weyn tahay ama mid yaroo taa aan dhiig lahaynna bil waa in macnaha la hubiyo walistibraau waajibun biitifaaqi alumma ummaddoo dhan baa isku waafaqsan waa waajib albaabu saadis fi lxuquuqi azawjiya wuxuu ka hadlayaa xuquuqda zawjnimada labada isqabta waxay isku leeyihiin maa lizawji zawjka waxaa ugu sugnaaday calaa mara'ati xaaskiisa uu ku dul leeyahay gabadha waxa lagu leeyahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alrijaalu raggu qawaamuuna cala annisaa'i dumarka kuwa u qumitaan badan macnaha weeyaan bimaa kii sababkii fadala allahu ilaahay u fadilay bacdahum ragga rijaasha calaa bacdin barka kale oo nisaha dumarka ah iyo wa bimaa shay bay kaga fadli badan yihiin anfaqu ay bixinayaan raggu min amwaalihim xoolahooda ay ka bixinayaan xoolahay dhiibayaan wey caqliga diinta ra'yiga biilka saasay kaga fiican yihiin ragga dumarka kow laakiin maaha nin kastaaba inuu gabarh kasta ka fiican yahay guud ahaan ragga jinsu rijaal iyo jinsu nisaa markii laysbarbar dhigo labada guud ayaa raggu fadli badan yahay ama fardi fardi waxaa dhici kara hal gabaroo intaasoo boqol oo nin ka fiican inay jidho xabad xabad maaha waxa laga hadlay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxu uhi laa yaxilu liimra'atin islaanu ma bannaan anta suuma inay soonto walxaal zawjaha ninkeeduna shaahidun oo macnaha xaadir yahay ninkeediyo jooga ma soomi kadho ilaa biidni inuu ufasaxa mooyaane waa soonka sunnaha walaa taadana fii beytihi inay idantana lama ogola gurigiisa cid kale soo gal uma fasixi kadho ilaa biidnihi isaga idankiisa mooyaane cidow doona ha noqoto dadka kan iyada ugu xiga guriga uma fasixi kadha hadduusa isaga u fasixin way hadduu maqan yahay way iska soomi kadha faralka mayaa idanba kuma xirna ilaahay baa isaga faral yeelay hadday og tahay inuu raalli ka yahay dadka qaarka inuu guriga soo geli karaan way u idin ka dhah an abi hurayrata an an nabi sal ly slam qaala wuxuu yidhi nebigu idaa daca rajulu markuu ninku u yeero imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi in ugu yeero gogashiisa oo fa aabad ay diido an tajii'a inay timaado lacanad haa gabadhaa waxaa lacnadaysa almalaa'ikatu malaa'igtu xataa tusbaxa ilaahay ka waaberisto ilaahay ka waaberisto jimaacii iyo mucaamaladii waxaas markay diiday tow dalbay cududaar sharcigana aysan haysan oo u carooday malaa'igtuna waa u caroonaysaa ilaa uu macnaha raalli noqdo weeyaan ilaahay ka waaberiso waaberigu macnaha arrimahaasa inta badan hameenkiiya waxaa dhacown mooyaane waaberigu shardi maaha xilli kastaba ha noqoto rawahu alaat can qays bni sacdin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu alxiira meesha xiira la yidhahda ayaan tegay buu yidhi waa gobol waa magaalo macnaha weyn oo qadiimi ah fara'aytum waa arkay dadkii halkaa joogay yasjuduuna iyagoo sujuudaya limarzubaanin sargaal ayay u sujuudayeenoo lahum iyagoo sugnaaday marzubaan alfaris almuqadam waa geesiga la hormariyo macnaha calaa kayri duunal melik madaxweynahan xoogaa ka sokeeya yaa oo ka jagada kuwa kaka hooseeya ah yaa isana inta kaleo ka sarreeya waa nin macnaha dawladda ninka waa nin sare weeyaan sargaal sare ah waay faqultu waxaan idhi rasuulullaahi sala allahu alay wasalam baa axaqu mudan bidalika arrinkan haddii cid loo sujuudayo kuwan sargaal xunayba u sujuudayaane dee rasuulkaaba munaasaba in loo sujuudo nebi moxamed baaba ka fiicane faataytu nebiy baa u tegey sal alla alay slam faqultu lahu dalika arrinkaasoo anu idhi waa u sheegay arrinta yaa oo wuxuu yidhi macnaa dee adiga inaan kuu sujuudno wey annagu adaaba ninkaas ninkaasi wax walba waa ay u sujuudayeen fa qaala wuxuu yidhi nebigu ara'ayta ka war low mararta biqabrin qabri haddaad soo mari lahayd ha kunta ma ahaan lahayd tasjuudu low kii u sujuuda qultu waxaan idhi laa maya qabri maxaa looga sujuudaya qaala wuxuu yidhi nebigu falaa tafcaluu haddaba ha samaynina qof dhintay iyo qof nool midna looma sujuudi karo ilaahay baa loo sujuuda aan dhibanayn low kuntu haddaan ahay aamiran mid amrayaa axaddan qof an yasjuda liaxadin qof kale inuu u sujuudo la amartu nisaa dumarkaan amri lahaa an yasjudna inay sujuudaan liaswaajihinna nimankooda u sujuudaan waa limaa kii darti jacalallaahu ilaahay yeelay lahum ragga u yeelay calayhinna gabdhaha ugu dul yeelay oo min alxaqi xaqa xaqa dumarka lagu leeyahay weynankiisa haddii bini aadam bini aadam u sujuudayo gabdhahan dhihi lahaa raggooda ha u sujuudeen laakiin hadda cidna looma sujuudi karo rawahu abu daawuud walxaakim watirmidi walafdu low kuntu haddaan ahay aamiran axaddan qof mid amraya an yasjuda liaxadin inuu u sujuudo la amartu marata islaantan amri lahaa an tasjuda lizawjiha ninkeeda inay u sujuudda ayaan amri lahaa xaqiisu weynaa weeye macnaha can camr bni laxwasi radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaala wuxuu yidhi alaa ina lakum waxaa idiin ahaaday calaa nisaa'ikum dumarkiina dushoodana ku leedihiin xaqan xaq ragiyo walaa xaq baa ku leedihin walinisaaikum dumarkiinana calaykum waxay idinka idinku leeyihiin xaqan xaq fa amaa xaqukum idinka xaqiin calaa nisaa'ikum dumarkiina aa ku leedihiin falaa yudi'na inaysan ku joojin weye farshakum firaashyadiinna man takrahuuna cid aan nacaysaan qof aan necabto cadowga ah gurigiinna iyo gogashiinna waa inaysan ku fariisin ilaa waa ninkii iyo cadowgiisa gurigiisa lagu karaamaynayo taa uma dulqaadan karaa raggu walaa ya'danna waa inaysan idnin fii buyuutikum guryihiinna man takrahuuna cid aan nacaysaanna waa inaysan u fasixinin way alaa wa xaquhunna gabdhaha xaqooda calaykum idinka idinku leeyihiin an tuxsinuu ilayhinna inaa u ixsaan samaysaan weye fii kiswatihinna aradbaxooda iyo wadacaamihinna macnaa cunadooda waa aratirkii iyo cuntadii yaa masruuf iyo marashidii wey labada inaa ugu dadaashaan saasaa lagu leeyahay way can dalqi bni caliyin radi allahu canhu can nabiy sala allau alay wasalam qaala wuxuu yidhi idaa rajulu ninku markau dacaa zawjatahu xaaskiisa ugu yeedho lixaajati dantiisa falta'tii ha u timaado wain kaanad walaw kaanad wain kaanad haba ahaato cala tannuuriba ha joogtee tannuurka tannuurkaba ha joogto tannuurka waa maxay meesha kimista lagu muufeeyo oo marat foornadoo kale ah iyo kushiinka iyo haa faran bay dhaheen cinda almisriyiin macnaha wax gubanaya oo bur iyo wax la mid oo lacanjeelaynayo la gubayo dabku cunayaba ha ka shaqaynaysee waxa weeyaan ha u timaado weeyaan ilaa imaatinkaani waa waajib waxaa kaloo ku jidhana waa shay ama mubaax ama iska sunnaaba can abi salamata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu ayuba imra'atin islaantii ka oo maatad dhimata walxaal zawjaha ninkeedu canhaa iyada raadin raalli uu ka yahay dakhalat iljannata jannadii waa gashay taasi rawaahu tirmidi walxaq gabar kasoo dhimata iyadoo ninkeedu raalli kale ka yahay jannada galsa jannada macnaha xaqa ninku weynankiisa gabadha xataa jannaday ku gelaysaa hadday ilaaliso weeyaan waxaa looga raaliyahana waa wanaagga iyo diinta iyo khayrka can mucaadi bni jabalin radi allahu canhu can nabi sala allau alay wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu laa tu'dii imra'atun islaani ma dhibto zawjaha ninkeeda fi dunyaa addunyada ilaa qaalad waxay dhahdaa zawjatu xaaskiisa oo min alxuurilciini gabdhiha xuurulciintaayoo macnaha cadcad oo indhaha waaweyn oo jannada jooga baa waxay dhahaysaa laa tu'diihi ha dhibin qaatala killaahu ilaahay ha ku dile ama ilaahay ha ku lacnadee tan adduunka joogto ninka dhibaysa taasaa xaggaa kala soo hadlaysa waysan ismaqlayn ma ogta haa ha dhibi weeyaan qaatala killaahu ilaahay macnaha ha ku dilo ama haku xaggaas ka soo habaaraysa innamaa huwa ninku cindaki adiga agtaada dakhiilun martiba ku yah yuushiku waxaad degdegaysaa an yufaariqaki inuu ku soo faaruqo ilayna xagga iyagana kuusoo faaruqo annaga noo yimaado mare a inuu kaa soo tago waa iska martiya oo weligaa ilaahay intuu soo dhinto dee si kale uguma imaan karee jannada xag sidaa noogu yimaado oo mar adduunka iyo dhibtiisa iyo adigaba kaa soo tago ayaaba iska degdegayse ha dhibi weeyaan marka waxa weeyaan sidaas iyana halkaa leeyahy rawaahu tirmidi waxasano oo taasna waa in la iska ilaaliyo wey xuquuqu zawja xaaskiibaa waxay xuquuqda ay ku leedahay calaa zawjaha ninkeeda xaq ay ku leedahay weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walahunna gabdhuhu waxay leeyihiin milu ladii baa u sugnaaday kii oo kale calayhinna iyagaba dushooda ahaaday bilmacruufi bayna ku leeyihin si wanaagsan wixii iyaga lagu yeeshoo kale iyana ku leeyihin ragga walirijaali laakiin ragga waxaa u sugnaaday calayhinna gabdhaha dushooda darajatun darajo iyo fadiilo dheeraada oo in la adeeco siran wajahra meher bay bixinayaan ma garanaysa arrimo badan bay uqumahayaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu man kaana qofkii aada yuuminu billahi ilaahay kii rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri falaa yu'dii jaarahu dariskiisa yowsan dhibin wastawsuu binnisaa'i dumarkana u dardaarma khayran khayr isku dardaarma fa inahunna dumarka khuliqna la abuur waa la abuur min dilaacin feer wa ina acwaja shayin shaykan ugu qallooc badan oo fi dilaaci feerta dhexdeeda ahaadayna aclaahu kan ugu sarreeya feeraha waxa ugu qalloocan midda ugu sarraysa feer calaanta ah haye fain taasaa laga abuur fain dahabta haddaad damcdid aad tegtid tuqiimuhu adoo toosinaya kasarta waa jebinaysa haddaad damcdo inaad toosisid oo lig ka dhigtid feerta waa jebinaysa wa in taragtaw haddaad ka tegtidna oo aadan toosinna lam yazal ka zuuli mayo acwajo mid qalooc badan weliga waa qalocsanaanaya haddaad iska daysina weliga ha qaloocsanaado haddii kalena waa jebinaysa fasawsu isku dardaarma binisaai dumarka khayra marka dumarkii feertaa haddii laga abuuray haddaad damcdo inaad toosisid oo mar kasta wax saxan waxaan hayn aadan ku arag oo mar kasta saan yeel saan yeel saan yeel macnaha awaamirtu iska daba timaado dee waad jebinaysaa jebintuna waa inaad fudhid wey haddaad ka tagtidna dee qallooc ka zuuli mayo marka sidaa ku haysa weeyaan isku sabra weeyaan marka xawaabaa feertaa laga abuura kuwaan iyaga lagama abuurin intii ma garanaysaa jannada nebi aadam uusan gelin ama intuu galayba marka asalkii hore ayaa qalloocu ka jira qalloocuna wuxuu ka imaanayaa xagga caqliga iyo xagga carabka baa lagu leeyahy meel kale ka imaan qallooc kale qofku qalloocan yahoo dhan kale u dhutinaya maaha waa xagga caqliga ama xagga carabka caqli leexsan ama carab leexsan wey wa fii riwaayati in almarata khuliqad waa laabo min dilaacin feer baa laga abo lan tastaqiima laka kugu toosnaan mayso calaa dariiqatin hal dariiqay hal qaab fain istamtacta bihaa haddaa ku raaxaysatid istamtacta bihaa waa ku raaxaysanaysaa walxaal bihaa iyadana ciwajun qallooc ku sugan yahy qallooc iyadoo ku jiro waa haysanaysa wain dahabta haddaad tegtid tuqiimaha adoo oogayana kasartaha waa jebinaysaa wa kasruhaa jebinteeduna dalaaquhaa furiddeeda weeyaan haa marka dambe waa laisku dhacayaa wey ilaa mar kasta haddaad toosin aadama inaad wax toosisid waa la iskhilaafayaa marka dambe waay marka surcatu taqallub waxa la yidhaha dumarka isbedbedel badan dabciga wamaa bidabci laa yatahayar baa lagu leehay mar haddii wuxuu dabci yihina lama doorin karo ara- waa mahmaah wixii dabciya lama bedeli karo haddaba dabeecad la- buur waa la buur waa la meel waa laga rari karaa laakin dabeecad lama rari karo waaya marka waa in la isku sabra weeyaan a wixii aad aragtid macnaha waa dabciye sabir weeyaan fadaarihaa tacish macaha wacanhu an nabi sal lla alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu laa yafrak mu'minun mu'min yuusan u caroonin mu'minatan gabar kale oo mu'minada yuusan u caroonin nin mu'mina gabar mu'minada yuusan nici in kariha minhaa hadduu ku ku naco khuluqan dabeecad radiya minhaa wuxuu kaga raali noqonaya aakhara dabeecad kale gabadhu meel hadday ku nuslaansanto aad macnaha ku fiicnaan weydo meel kale ku fiicnaanas qofkuma wada xumee rawahu muslim way dhaqanka dhaqaalaha dabciga akhlaaqda ma garanaysaa si in haddii qofku dhan wax kaga yihiin geeso kale ku fiicanya wacanhu can nabi sal ly slam qaala nabi yihi lowlaa banuu israa'iil reer bani israa'iil haddaysan jirin lam yakhbusi dacaamu raashin ma qurmeen walam yakhnazi laxmu hilibna ma doorsoomeen walowlaa xawaahu xawa haddaysan jirin lam taqun unhaa mid dhadig ma khayaanteen zawjaha ninkeeda addahra weligeedba xawaa rawaahu waxaa wariyey ashaykhaani waxa weeyaan reer bani israa'iil baa arrintan kalifay waxa weeyaan markii loo soo dejiyey manniga iyo salwaha baa la yidhi war cuna oo ha kaydsanina annagaa maalin kasta biilka idin siinayne waa kaydsadeen cunnadiina waa xumaatay waa quruntay hilibkiina waa uray arrimahaasaa dhacay ilaa hadda waa sidaasoo wixii meel la dhigaa oo cunnadii ama la diyaariyo ama hilibku waa isbedelayaan waa qurmayaan khayaanaduna xaggeeda mayaa macnaha haddaan xawa aysan macnaha khaa'inteen zawjkeedii oo nebi yuulaahi aadama qof dumarihi ama dhadigii zawjka ma khayaanin weligeedba khayaanadan wax kale ma ahayne ibliis baa waxaa la yidhi u yimid xawaa wuxuu yidhi geedkan cun way cuntay nebi aadan bay u keentay isna waa cunay iyadaa u bilowda macnaha isagu ma cunin xawaa waxaa lagu magacaabay liannaha ummu kulli xayin wax kastoo nool bay hooyo u tahy oo bini aadana fainahaa waladat liaadama cishriina badnan fii kulli badn nebi aadam waxay u dhashay labaatan da-ood da- kastana mataanay ahaayeen dakaran wanfa mid lab iyo mid dhadig markaasaa la amray da-dii hore labadii mataanii hore mid ka mid ah wiilku da-da dambe gabadhaa inuu gursado laba laba isdhaaf baa laisku guursan jira ilaa dad kale bini aadan kale maba jira meesha laga yimid weeyaan can mucaawiyata waa laga wariyey alqushayriyi radia allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi maa xaqu zawjati axadina midkana xaaskiisa xaqiis xaqeedu waa maxay calayhi dushiisa ay ku leedahay qaala wuxuu yidhi tubcimuhaa waa quudinaysaa idaa dacimta markaa quudinaysa wa taksuuhaa waa u aragtiraysaa ida tasayta markaa aragtiranaysa walaa tadribil wejha wejiga ha ka garaacin walaa tuqabix ha xumaynin oo waxa weeyaan qabaxa kilaahu iyo wejigaa gubay iyo waxaa ha dhihin ceeb weeyaan waxaas walaa tahajur ha ka haajirin ilaa fi lbeyti guriga mooyaane guriga dhexdiisa dhinac gaar haddaa seexanaysid uga haajir laakiin xaafad oo dhan ha iskaga dhaqaaq ta carowtid rawah abu daawuud baa wariyey wanasayina waa wariyey way arrin kaleo keenaysa haddaysan jirin can jaabirin radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi idaa daala axadu adaala axadukum midkiin marka uu dheereeyay alqaybata maqnaanshaha falaa yadruq ahlo eelkiisa iyousan kusoo guurin leylan hameen hameenbarki soo u maqnaa ninkii reerayuusa hameenbarki ka soo duldhaadhicin wa kaana nebiyu waxaa sal l sl yakrahu kii nacay yaatiya rajulu ninku inuu u tago ahlo ehelkiisa duruuqan guure la waa kadee ama waaba nin waxaad raadinayo isle maarata bal xaaladooda ogaata inay khayaano ku jiraan iyo waxyaalahood lama rabo marka saas ha inaad ogaan baa fiican wacan an nabi sal ly slam qaala nebi wuxuu yidhi qofka isaga awal xumaan inta lagu looga shakiya aan la baarayn aamiluu suga maalin baad timaadeen suga xataa tadkhuluu leylan ilaa aad habeen soo gasha sababtu waa maxay likay tamtashida shacifatu tii basaasnayd say u shallaysato ilaa waa xaas laga maqnaa wa tastaxidda ay macnaha isku nadiifiso almuqiibatu tii laga maqnaa oo timaha hoose iyo waxaas iskaga jadho rawa rawaa waxaa wariyey alusuulu lkhamsatu usuushii shanta ahayd haadihi alaaatu saddexdaan baa iyagaa wariyey macnaha weeyaan waxa weeyaan marka ujeeddadoo dhan waxa weeye inuu imaanayo ninkaan in xogteeda la hayo wey goortuu doonaba ha yimaade intaa un keliya weeyaan weliba markuu muddo badan maqnaa qof hadda saakinta guriga tagay loogyana hadeer duurka imaanaya maaha kaas ee qofda inta muddo maqnaa gooro imaanaya laga warqabin inuu iska soo galaa la diidahayo kayfiye kastaa lagu ogeysiya haddii hadda teleefonadan iyo waxaan la isticmaalayo ogaanshihii ku ku xasiloo loogu soo sheego bas weeyaan dhib male la ogaayi hariya habeenkood doona ha yimaado wallahu subxana wa tacala aclam